إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobolka baay suldaanka beesha gaaljecel ee walayda jubbooyinka ayaa ka hadlay dhac iyo qafaal ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka jubbaland ay u geysteen dad shacab ah mid ka mid a siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa sheegay in qurba joogta xilalka ka haysa dowladda federaalka ay dhibaato badan u horseedeen bulshada ku dhaqan gobolka banaadir maamulka islaamiga ah degmada salag leh ayaa dowladdiin ah u qabtay lixdan ka mida gaadiidyada ka shaqaysata degmada iyo nawaaxigeeda howlgal lagu dardargelinayo badqabka dadka iyo deegaanka ayay ciidamada xisbada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen deegaanka buurdhuxuleh ee walaayada bakool munaasabad ka dhacday deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa dowladdiin ah loogu qabtay ganacsatada gobolka khasaare culus ayaa ka dhashay dab xooggan oo ka kacay xarun ku taalla koonfur bari dalka bangaladesh إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta dagaal ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo weerarka waxaa ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo soo gaaray ciidamadii la weeraray inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland halka sidoo kalena oo mid kale dhaawac soo gaaray suldaanka beesha gaaljecel ee walayda jubbooyinka ayaa ka hadlay dhac iyo qafaal ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka jubbaland ay u geysteen dad shacab ah maxamed ciise ayaa ka warramaya ciidamo maraykan ah iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa qafaal iyo dhac waxay ka geysteen deegaano hoostaga magaalada kismaayo iyagoona laayay xoolo islamarkaana gubay guryo ay dad rayid ah lahaayeen dhacdadan ayaa dhacday maalmo ka hor iyadoona dadka shacabka ah ay sheegeen inay tahay tacaddi lagula kacay shisheeyaha dalka kusoo duulay ee maraykanka iyo kuwa jubbaland ayaa dad xoolo dhaqato ah ka kaxaystay deegaano hoostaga kismaayo iyagoona gubay guryo ay dad shacab ah lahaayeen islamarkaana diyaarado ku duqeeyey tiro xoolo ah haddaba waxaa arrintaas si kulul uga hadlay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada ay arrintan ka dhacday iyo dhibaatada oo mana dadka ay laynaan dhibaatooyin waxaa ka mid ah hadda inay gaabo gabdoola amaadeen oo mandos meesha lagu dagaalay dagaalo ba-an aad ay ugu qabsadeen oo dad aad looga laay oo markii la laayna kadibna ay sameeyeen macnaha tuuridii gaabo gabdoola ay amaadeen ay gubeen oo tuuridii guridii oo dhan ay dab dabka saareen oo ay babaadoababeen dad walaalo oo masaakiin oo colaaley ay ku dileen meesha laleeyahay duurka ay ku jireen geel meelahaas ay oo nimo masaakiin ay leeyihiin ay ku duqeeyeen ay baabi'iyeen dhibaatadaas ay ku hayaan ummadda muslimiinta oo ay ku hayaan markii lasoo kuleeyaba oo ay kullaadaanba ay dadkii masaakiinta oo shacabka ay iskaga kacaan oo iska duqeynaan maraykanka oo macnaha socday ayaa meesha ah macnaha guryaha dhan dab ku qabanaya oo macnaha dadka laaynaya ciidamada shisheeye oo ay horkacayaan soomaalida ku daaban ayaa waxay xasuuq iyo tacaddi kula kacaan dadka shacabka ah iyagoo ku marmarsiyoonaya inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la dagaalamayaan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo ka fuliyey gobollada banaadir iyo baay haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada baydhabo ayaa xalay halkaa ku dilay sarkaal ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ninkan ayaa guddoomiye laameed ka ahaa xaafadda buulanooriyow oo ka tirsan xaafadaha magaalada baydhabo waxaana ninkan xala baydhabo lagu dilay lagu magacaabi jiray yuusuf cali nuur dhanka gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay degmada kaaraan ka fuliyeen howlgallo burcad sifeyn ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dad shacaba ku baaranaya gudaha degmada kaaraan ayaa mar qura waxaa qabsaday weerar kaga yimid ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana goobta ka firxaday ciidamadii dowladda federaalka ee baaranayay dadka shacabka ah dadkii la dhibaateynayey ayay u suuro gashay inay si nabadgelyo ah goobta kaga baxsadaan iyagoo ka badbaaday boobkii ay ku hayeen ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si joogtaa howlgallo kala duwan uga fuliya magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya shalay ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada dharkeenley lagu dilay cabdifaatax ilko koole oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta waaxda waxaa loogu yeero canshuuraha ee dowladda federaalka mid ka mid a siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa sheegay in qurbajoogta xilalka ka haysa dowladda federaalka ay dhibaato badan u horseedeen bulshada ku dhaqan gobolka banaadir cali aadan ayaa ka warramaya cabdulqaadir maxamuud maxamed oo ku magac dheer abaabul kana mid ah siyaasiyiinta iyo abwaanada magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay dhibaato badan u geysatay kuna sii hayso shacabka gobolka banaadir wuxuu sheegay in dhibaatada uu weyn u yahay boobka dhaqaalaha isagoona si gaar ah farta ugu fiiqay mas-uuliyiinta qurbajoogta ah ee dowladda ku badan canshuurtiyo dhammaan noco weynaa maxaa yaele canshuurta waa la qaataa hoteeladana lagu jiifaa walax gaarahaa lagu samaystaa niman diyaas bare la yidhaaho dhaladhinahoo biyaa wato madaxana ka xiirano o my god wehelalahaa yimid dalkii dalkii dadkii ku dhashay ee wax kusoo barta waaba ku qadeen cunug xiiranaa yimiday australian ka imidow ku leeya dalkanba inuu leeya uma qabo lama mala wuxuu subax cunaa cawadow ku gaaraa wixii yaalana waa qaadaya australia u qaadaya melbourne meel la yidhaaho degan yah anuuna igu abtirsaa baasaboor kalou haystaa sidoo kale wuxuu sheegay in dowladda federaalka bulshada muqdisho ay ku hayso cadaalad darro wuxuuna aad uga cawday waaxyaheeda maxkamadaha magaalada muqdisho markaan u hadlaynana culayska soomaaliya magaalada muqdisho saareen maniyo ciidan shisheeye joogana iidow dhex joogaa maniyo ammaan darra jirta iidow ka jiraa maxaa cadaaladba ma aragno war waxaan arkay aniga dalkan gurigayga aa inta la yidhaaho layga xukumo a haddana ninkii laleeyahay laygaaga xukumo raxfaan qaado ee foor cadna ma wadayo wax dukumentiya ma wadayo waa intaan kugu cunay haddana tii saraan kugu cuna raxfaan u qaadaa isagiyaana iiga horeeyo xasan wax waa og yahay xawaalo wadareedyada dalka ku yaal iyo dadkii la laayana waa og yahay cabdiqaadir abaabul ayaa ka warramay sida rasmiga ah ee cadaaladda lagu heli karo wuxuuna yidhi waxaan rabnaa cadaalad ciribta ilaa dhegta inta ka dhexaysa gaarto waxayna ku imaan kartaa horta dalkan diinta islaamka cadaaladoo dhan ku jirta xoogaa waxaan ka cabsaynaa amaa gaal hebel ku naca waxaasoo dhan waa ognahay gaaladaa naftirkeeda ilaahayaa sidaa uga adkaa laheed kuu sheega waxaan rabnaa cadaaladaan rabnaa ani kitaabka ilaahay hadduu inta ka bax iiraa waa ka baxa niman waxbartaa jiro oo kitaabka iyo diinta hala kala sikiya ku dhaha war diinta iyo kitaabka iyo dowladnimadaaba isdhalay rag iyo dumar badan oo ka mid ah maxkamadaha iyo golayaasha dowladda federaalka ayaa marar badan fagaarayaasha ka afnagaadeeya diinta islaamka iyagoona ku dhaqankeeda ka dhigay mid dib u dhac ah waana sida ay hadalka u dhigeen taa beddelkeedana dowladda federaalka ayaa ku dhaqanta dastuurka ay shisheeyuhu qoreen maamulka islaamiga ah ee degmada salag leh ayaa dowro diini ah u qabtay lixdan ka mid a gaadiidleyda ka shaqaysata degmada iyo nawaaxigeeda maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada salagle oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa uu dowradani soo gabagabeeyey gaadiileyda salagle munaasabad gunaanad u ahayd dowradani oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa waxay ka dhacday degmada salagle muddadii ay dowrada socotay ayay gaaliileyda waxay ku qaateen duruus kala duwan waa kuwan gaaliileydii oo sharxaya casharada ay ku qaateen dowrada awalan alxamdu lilaah ilaah baa mahad iskale waxaa weye meeshaan hadda aan ka hadlaya waa degmada salagle magacayga waxaa weeye yuusuf aadan qolada walaayada waxay noo qabatay dowro shan maalmood socotay oo inteeda badan ku saabsan tawxiidka tawxiidka ayaa aad naloo fahansiiyey waana ka faa'iidnay alxamdulilaah bismillaah maxamuud cabdi cabdiraxmaan waaye magaceeya waxaan joogaa anigana degmada salagle shan beri ayay noo socotay dowro dowradaasoo noocyo badanne sidii arkaanul islaam arkaanul iimaan sidii shuruudu laa ilaaha ila allaahu maa macnaa laa ilaaha ila allah laa macbuuda bixaqin ila allah waana u baahannahay in naloogu soo celceliyo waynagu yar tahay baan baleena annaga shantaas makaatiibta dacwada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay inta badan juhdi ballaaran ku bixinayaan sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen aqoonta waxbarasho ee bulshada howlgal lagu dardargelinayo badqabka dadka iyo deegaanka ayay ciidamada xisbada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen deegaanka buurdhaxo leh ee walaayada bakool faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd ciidanka xisbada ee ka howlgala degmada buurdhaxole ee wilaayada bakool ayaa howlgal lagu baadigoobayay waxyaabaha dhacay oo ay ka sameeyeen degmada waxa ay kusoo qabqabteen waxyaabo horey looga mamnuucay wilaayaadka islaamiga ah iyo sidoo kale waxyaabo dhacay oo ay ka ganacsanayeen bulshada magaalada xisbada ayaa agabkii dhacay ee ay kasoo ururiyeen magaalada waxay iskugu keeneen goob fagaare ah oo ay dadweyne fara badan usoo daawasho tageen iyadoona halkaasi lagu gubay intaas kadib qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada bakool oo ku sugnaa fagaaraha ayaa ka warramay agabka dhacay ee la gubay iyagoona ganacsatada ugu baaqay inay xisbada kusoo wargeliyaan haddii ay arkaan waxyaabo dhacay iskana ilaaliyaan inay bulshada ka iibiyaan ugu horeyn waxaa hadlay malaaqmiyow oo ka mid ah waxgaradka wilaayada bakool nimanka xisbiga leeraay oom arne maybo arrintaas la degaa lamaayen waxyaabayo ha arageen mase ha sheegeen mase ha ogaadeen dartiyaya macnaha yaa unuunyaal kole yelaniinka weeri ciidamada alamru bilmacruuf annahyi anil munkari mayba suubiyeena howlgala suubiyan howlgalkaas yoo suubiyan mayba macnaha ha ka arageena raashima dhey iyo waxyaabooyin sida raashimada haddii kii fududoo karsan ay haddii ka fududoo aan karsanayn ay saquutu daruuriga oo kale may dareemo haya elektronikada meelaha qaar waxyaabaaan hata ila injeeda may kumad eh shaambadhaydii aragahay naanaadhiye aragahay waxyaabahaas oo dhanba macnaha sheeyaal dhiyay oo maarne mayba waa laha kuusay magaalada laha ku biyu tan kale ee macnaha may waha walama dheer ka ganacso lusku dhaafi unug malayaan sida marag digaag oo kale waxyaabahaas oo kale macnaha iyo eedan isku jaraan cudurada sheeneen waldheed yona dhii eh imtixaamaadka yaa isku jaraan yaa kumadaata sidoo kale mid ka mid ah malaaqyada ayaa isaguna wuxuu la dardaarmay ganacsatada
tan kale manaa ganacsatada may baa dhahaa niyaw deegaankan isinka ganacsado haytan umutankan dhoojan isungu adduunka manaha sisi madan haytan umati udur badan ajar maylin enahe udurkan manaha hob walbadan waa la iswarsada udurkan may hay udurkan aa la iswarsado hay umati maylin sheeno raashin dhiyaa la sheeno hay walaayahayt udura sheeneen jirinagadeen nimayow ganaasigin walan fiiri nimaw ilaahay kuwabsada umatiin dhoojoysangaa nimaw raashin dhiarraad insheenten islaamkan maylana maanaha dadka oo walaasay ka ganacsadaw dadkii dhangmaysle ganacsata dhangaylislilayne dadka raashinka dhii ka ganacsadaw oo insheegad walaayahayt umati sheenayo uduran taabahay walaayahayt islaamkan hayl hisaabtamo dad lankusugahay dugdubhaan fiiriyo lankoo kale raashin nadiifa ka ganacsadohay un ay maanaha ay lankaasi ay maanaha un ay dhacanine lanka oo raashinka maanaha dhii ka ganacsaw lankusigan islaamka baylana walhay ku qabadoy hayl hisaabtamoy hay fiiroy lank walaasay biladka giliyaw raashinka dhiisheenaw no kasta maanaha daawo hoobeeta ciidanka xisbada ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale u sameeyey howlgallo looga hortegayo ka ganacsiga waxyaabaha dhacay munaasabad ka dhacday deegaanka kuunyabarow ee gobolka shabeellada hoose ayaa dowro diin ah loogu qabtay ganacsatada gobolka waxaa ka warramaya cali aadan dowro socotay muddo toddoba maalmood ah ayaa loo qabtay ganacsatada gobolka shabeellada hoose munaasabada dowrada lagu soo xirayey ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo martisharaf kala duwan ayaa ka dhacday deegaanka kuinbarow ee walaayada shabeellada hoose sheekh jaamac cabdisalaan warsame oo ka mid ahaa culimada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa martidii kasoo qayb gashay xafladda loo qabtay ganacsatada gobolka shabeellada hoose dadku markay camal kasta oo khayra markay bilaabayaan oo ay faa'iido ka rabaan ajir ka rabaan inay diinta waxay ka mawduucaas waxay diinta ku qabta inay ogaadaan waa xajinayaa weligiis xaj ma akhrisan mana maqal inuu iska dhaqaaqo waa xajinayaa yidhahda maaha halii akhriyaa yidhahda culimmada hawtago zaka xooluu yeesheeyo zaka maaragta ku waajibtay horena umausan aqoon hadda ha akhristo hadda ha ogaado si dhaba ha u ogaado salaad baan tukanaya waxaan ku tukada ma aqaan waxaas wax jira maaha man yuriidu illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini ninkii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa diinta ha la barto xalaqaadka cilmiga ha laga qaybgalo ha la tago sheekh cabdisamed cawo cabdiraxmaan oo ah hawaalaga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo xiray xafladda isagoona dardaaran muhiim ah u jeediyey ganacsatada gobolka wax badan hadda xamaynaa fadhigan iyo dowladan intay socotay aan xalinayo hadda insha alla tacala haduu layirahda noo suuragalay marka arrintan insha alla tacala si iska warqab u jira mar kastaba waa in guddi ganacsi ee gobol uu dhisan yahay waxaa loo doortay guddoomiye jazaahu llahu khayran cali raagaa loo doortay oo mas-uulka ganacsatada ee gobolka shabeelada hoose ah ilahi taala asagana ha u fududay annagana waa soo dhaweynaynaa waan ku garabsiinaynaa insha alla tacala wilaayadani waxay diyaar u tahay wax allaale wixii ganacsigan lagu horumarinayo ee xalaal oo shariicada islaamka waafaqsan diyaar ayay u tahay waynay soo dhaweynaysaa jazaakum allahu khayran xoolihiina marka insha alla tacaala ilahi taala ha idin barakeeyo waxaa kale insha alla tacaala xusid mudan inaan maanta aan u mahad celino ganacsatada jazaakum allahu khayran dowrkii ay ku lahaayeen gurmadkii abaaraha juhdiga ay bixiyeen xoolahood ay bixiyeen shabeelada hoose jazaakum allahu khayran aad baa loo ammaanay barnaamijkaas ganacsatada loo qabtay dowrada ayaa ka sheekeeyey waxyaabihii ay ka faa'iideen muddada ay socotay dowladda iyagoona ka sheekeeyey sida ay ugu faraxsan yihiin duruustii ay qaateen annaga waxaan kala kulannay kitaabul beecaan barannay oo si fiican noola fahansiyey waxaan aan ka shaqaynana waa ganacsi ganacsigana waxa quseeya waa beec beecaasna si fiican aa noola fahansiyey magacaygu waa cali cabdulaahi cali ku magacdheer cali raage ka mid ah ganacsatada gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye ganacsatuna ay u magacaabatay gudoomiyaha gobolka ganacsatada gobolka shabeellada hoose qofka haddii uu keeno shey koobi ah amba shey tayadiisa aanu ahayn sheygii saxda ahaa qashi bay noqonaysaa qashigiina nabiga caleyhi salatu salaam waa nooga degi wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa lagu qaataa dowraad qaybaha bulshada lagu siiyo tawjiihaad duruus iyo kutubo muhiim ah oo sare loo qaadayo aqoontooda diineed bulshada ku dhaqan dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan khasaare culus ayaa ka dhashay dab xooggan oo ka kacay xarun ku taalla koonfur bari dalka bangaladesh wararka ka imaanaya dalka bangaladesh ayaa ku warramaya in dab xooggan oo sababay khasaare nafeed oo baaxad leh oo usaaka ka kacay goob ku taalla koonfur bari dalkaas sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah ugu yaraan sagaal iyo toban ruux ayaa ku dhintay dabkan in ka badan boqol iyo konton kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo dabkan ayaa si gaara kaga kacay goob lagu kaydiyo kontendharada oo ku taalla magaalo xeebeed qiyaastii boqol soddon iyo afar maylis koonfur bari ka xigta magaalada caasimadda daka shabakadda a b c news ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegtay in dabkan uu ka dhashay qarax ka kacay mid ka mid a kuntaandharada yaalay xarunta oo ay ku kaedsaneed maado kiimiko ah booliiska dalka bangaladesh ayaa sheegay in dad kor u dhaafaya boqol iyo toddobaatan ruux ay ku dhaawacmeen qaraxan iyadoo qaar ka mid a xaaladooduna ay tahay mid liidata taas oo laga yaabo inay sii kororto tirada dhimashada sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda gurmadka degdega ah dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah afartan qof oo ka tirsan saraakiisha debdemiska iyo toban ka mid a ciidamada booliiska dalka bangaladesh warbaahinta maxalliga ah ayaa laga soo xogtay in tirada dadka ku dhaawacmay dabkan ay gaarayaan ilaa saddex boqol oo ruux waxaana kooxaha gurmadka degdega ah ay weli ku dadaalayaan inay dabka baktiyaan sidoo kale dabkan ayaa waxa uu sababay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh waxaana muuqaalo laga soo qaaday ay muujinayaan burbur xoog leh oo soo gaaray dhismayaasha uu dabku qabsaday wadanka bangaladesh oo ku yaala koonfur bari qaaradda aasiya islamarkaana ay ku nool yihiin dad gaaraya boqol iyo lixdan milyan ayaa waxaa ku badan dhacdooyinka noocan oo kale ah kuwaas oo galaafta nolosha dad badan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa